أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati ibraahim casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartan iyo labaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa taxsabanna allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun walaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin allaha alle gaafilan ku moog inuu yahay oo halmaansan oo moog camaa kii yacmalu ou samaynayo addaalimuuna daalimiintu waxa ay samaynayaan innamaa wax kale maahne yu-akhiru alla wuu dibdhigayaa hum iyaga waa u dibdhigayaa daalimiinta liyowmin maalin ilaa yowmin maalin intii kaabuu u dibdhigayaa maalinka oo tashkhasu ay kor noqonayso ay kor u taagmaysa fiihi maalinka dhexdiisa al absaaru aragyada muhطiciina xaal ay yihiin kuwii degdegaayo muhطiciina xaal ay yihiin kuwii degdegaayo muqnicii ru'uusihim madaxyadooda kuwii kor yeelaya xaal ay yihiin laa yartaddu ma soo noqonayo ilayhim iyaga xaggooda kusoo noqon maayo طarfuhum araggooda ishooda xaggooda kusoo noqon mayso waa uun iska taagan tahay wa af-idatuhum quluubtooduna hawaa-un mid maran wahay oo faariq ahoo maran wuxuu alla leeyahay walaa taxsabanna allaha walaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin ahadka marka lala khitaabayo bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waa qofka uun markaasi khitaab in lala khitaaboba uu ka suurtoobo yacni adiga ha u malayninba qof kastoo marka isaga yacni waxaa la leeyahay alle inuu daalimiinta moog yahay ha u malaynin oo maxaa yeeley waxay leeyihiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam dee inuu isaga maleeyo inuu ilaahay daalimiinta moog yahay wax dhacaya maahanay dhahayaan culimmada qaarkood qaarna waxay leeyihiin waa lagu halqabsaday dadkaana ayaa loo jeedaa siday ahaataba macnuhu waxaa ku jirta aayadda qofka madluumka ee laga gardaran yahayna in la sabar siiyo oo uu aayadda ku sabro qofka daalimka ahna inuu dulmiga uga joogsado marka alle wuxuu leeyahay walaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin allaha alle gaafilan ku moog inuu yahay camaa kii yacmalu uu samaynayo addaalimuuna daalimiinta waxay samaynayaan xaggooda mid moog sidaa yacnii ha u malaynin oo alla ma mooga waay ma mooga marka marka la yidhaahdo macnaha ku jiraa waxay tahay waa abaal marinaa daalimka dulmiga uu geystay waa laga abaal marinaa meeshaas marka waciid baa ku jiro daalimka loogu goodinayo ayb ninkii madluumka ahayna mar haddii loo sheegay rabbigiisiiba inuusan moogeyn kan isaga dulmina inuunan moogeyn mar haddii loo sheegay qofkii madluumka ahaana ilaahay xaggiisa inuu ka gargaarsanayo ayuu rumaynayaa uu aaminah walidaalika maymuun bnu mihraan oo taabiciinta ka mid ah waxa uu yidhi aayaddan isagoo ka hadlaayo hiya waciidun lildaalimi daalimka goodi bay u tahay watacziyatun lilmadluum ninka laga gardaran yahayna sabarsiin aayadda markuu dhageysto qof laga gardaran yaho dulmi lagu haayo sabarsiinay u tahay waa sabraa ilaahiisa ayuuna farajka ka sugaa daalimkuna aayaddan marku maqlo waxay ku tahay goodi iyo cabsi iyo qaarica isaga qalbigiisa garaacayso ayb marka qofku inuu dulmiga iska ilaaliyo waayo dulmigu ama shirki ha noqdo midka ugu daran waa midkaad ilaaha ku abuurtay dulminayso ood xaqiisii meel kale aan munaasab u ahayn aada dhigayso waana kan ilaahay uu yidhi ina shirka la dulmun cadiim dulmiga bani aadamka aada dulminaysana inaad iska dhowrtood iska ilaaliso waayo ilaahay yacnii nebiga sal l slam wuxuu yidhi ina adulma ulumaatun yowma adulmu dulumaatun yowma alqiyaama adulmu dulumaatun yowma alqiyaama dulmigu maalinta qiyaamaha waa mugdiyaal marka mugdiguu kugu noqonayaa siraadkii ma gudbaysidba mana mari karaysid ee qofka marka dulmigaa addoommada uu dulminayana inuu aada isaga ilaaliyo aayadda marka waa naga waanineysaa kaasna iyo wixii kalee dhan xataa nafleyda xayawaanka ah in la dulmiyo ma bannaano oo dulmi iyo waxaa lagula kaco naagtii waa tey rasuulka sal l l salam uu yidhi cudibat imra'atun fii hiratin haween baa waxaa loo cadaabay mukulaal laa hiya adcamathaa ma quudinin walaa hiya tarakathaa ta'kulu min khashaashi اlardi mana ka tegin dhulka yacni waxyaabaha dhulka socsocdo iyo say oo markaa iyada macnaha u leh si ay u cuntoy u qaadatana ugama aynan tegina waa xirtay waxna ma siinin bannaankii inay ka qaraabatana waa u diiday naaraa ilaahay ku geliyey subxaanahu watacaala marka ilaahay dulmiga ma jecla xadiidulqudsigiina wuxuu ahaa yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaramaa falaa tadaalamuu addoommadaydow dulmiga nafsadeyda waa ka xarimay dhexdiinana xaaraan mid xaaraanaan ka yeelay la xarimaan ka yeelay falaa tadaalamuu ha isdulminina ha isdulminina dulmiguna marka kan dhiiggaa ugu daran oo qofka dhiiggiisa in la daadiyo xaqdarro lagu daadiyo la dilo kow laga siiyo ama yaanba kow laga siinine la dhaawaco ama dhiig laga daadiyo wahaakadaa maalkii baa ku xigo sidaas waayo nebiga sal l slam wuxuu yidhi ina awala maa yuqdaa fiihi yowma alqiyaamati addimaa waxa ugu horeeyo maalinta qiyaamaha la xukumaayo waa dhiigga qofku marka inuu dhiig iska ilaaliyo waa xaaraan ah dhiig xaaraana inuu ka fogaado maal xaaraana inuu ka fogaado oo uu dadka ku dulmiyo ee cirdiga dadkana inuu iska ilaaliyo ounan googoynin waayo waxaa lagu galaa cirdiga dadka oo lagu lagu xadgudbo isaga laftiisa naaraa lagu galaa oo nebiguna sal l slama dimaa'da iyo nafta yani dimaa'da iyo amwaa maal iyo maalka iyo cirdiga saddexdaasba xajatulwadaac xaaraan inay naga kala yihiin uu sheegay qofba qofka kale naftiisa maalkiisa cirdigiisa xaaraan inuu ka yahay mas'alada cirdiguna ma ahan keliya mas'alo yacni dadka caamada keliya ee qaladaad ay caamadu keliya galaan ma aha xataa mas'alat alacraad waxaa ku dhibanba ama ugu daranaa la dhihi karaa dadka culummada walidalika ibnu daqiiq ilciid wuxuu yidhi acraadu nnaasi xufrat min xufari الnaar waqafa calaa shafiirihaa daa'ifataani min annaas alculamaau walxukaam dadka cirdigiisa iyo sharafkiisu waa god goda godnaareed waaye qarkiisa waxaa taagan buu yihi culummada iyo xaakimiinta waayo ninku markuu xaakim yahay oo qaadi uu yahay adiga markhaati ma geshid bax adiga markhaati ma geshid bax buu leeyahay qofka markhaati ma geshid la yidhaaha waxaa u sajilmayso oo u qormayso nin xun inuu yahay nacam waxa xukumaayana waa qaadigii ogow culummadu ayaguna sidoo kale dadka maqaalaatu nnaas ayay ka hadlaan yacni hadalkaas caqiida ahaan waa qaldan yahay waa kufri waa bidco waa fisqi baa ka warkaas ka imaanaya waxay ka hadlaan dadka waxay ku hadlaan ayay miisaan sharciga saaraan ninkii marka miisaan sharciga saaro oo is-ilaaliyo waa badbaadaa ninkii laakiin hawadiisa ku socdo oo diin ka dhigo hawadiisa u ekaysiiyo diin oo markaa cirdi qof yacni saliim oo nabadgashan ku dulmiyo waa gela aayaddan walaa taxsabana allaha gaafilan camaa yacmalu اdaalimuun mushrikiintii marka iyagaa laga soo hadlayay addaalimuun mushrikiinna waa la dhihi karaa halkan gayru lmushrikiinna waa soo gelayaan waayo waciid waa xaaraan adoo aan hadda shirki dulmigaagu ounan ahayn dadka inaad dulmisana waa kaa xaaraan waa in marka aada arrimahaas qofku isaga ilaaliyo dadka marka laga hadlaayana waxay u baahan tahay cilmi iyo cadli labadaas la ysku daray haddaad cilmi leedahay cadaaladii kaa maqan tahayna hawaad dadka uga hadle haddii aad cadaalad ku dhisan tahay laakiin aqoontii wax miisaamaysay aan lagugu arkinna iyadana dhib kala waay labadaa marka cilmi iyo cadli ninka aan lahayn dadka yuusan ka hadlin ayb inamaa yu-akhiruhum wou dib dhigayaa alle kuwa daalimiinta liyowmin buu u dib dhigayaa laamku tacliilna waa laga dhigi karaa bimacnaa ilaana waa lagu macnayn karaa intihaa ilgaaya marka inamaa wax kale ma ahna yu-akhiruhum waa u dibdhigayaa alleh kuwa daalimiinta ah liyowmin ilaa yowmin maalin intii ka ah ama liyowmin liajli yowmin buu dib u dhigayaa ciqaabta kusoo dedejin maaye gadaalaa loo dhigayaa maxaa loo yacni maxaa loogu dhigayaa liajli yowmin maalin dartiis maalinka oo tashkhasu ay taagmayso fiihi maalinkaa dhexdiisa al absaaru aragyaalku ay taagmayaan oo araggii markaa yacni maalinkaa wuu taagmayaa ma laabmaayo qofka howl iyo shiddo markuu arko indhahuu taagayaa inaysan soo noqonaynaaba laga yaabaa unan libirsanaynin ayb ma markaa macnaa araggu ma libir ma ma libirsanaayo ayb tafsiir kale wuxuu leeyahay isaga tashkhasu fiihi labsaaru araggii baa soo yacni kor noqonaayo meeshiisii buu kasoo tegaaba kan horaase xoog badan ayb muhdiciina xaal ay yihiin kuwii degdegayo marka muhdiciina waxaa laga xaaleynayaa mudaaf oo muqadar ah ayb marka waxay ka dhigan tahay marka liyowmin maalin tashkhasu fiihi ay maalinkaa dhexdiisa taagmayso al absaaru asxaabuul absaari aragyaalka kuwii lahaa muhdiciina xaal ay yihiin asxaabtaasi marka muhdiciinada marka halkaa laga xaaleynayaa muhdiciina xaal ay yihiin kuwii degdegaayo ayb oo marka qubuurihii bay ka soo baxayaan midig iyo bidix ma fiirinayaan waa soo dhaqaaqa waa soo soconayaan muhdiciina ila ddaac yaquulu lkaafiruuna hada yowmun casir ayb muhdiciina xaal ay yihiin kuwii degdegaayo muqnicii ru'uusihim madaxyaalkooda kuwii kor yeelaya xaal ay yihiin oo kor u taagay madaxa laa yartaddu xaal ounan noqonaynin ilayhim iyaga xaggooda ounan usoo noqonaynin darfuhum araggooda iyadoo ounan usoo noqonaynin inay madaxa taagayaan marka laa yartadu jumla xaaliya waayo muqnicii ru'uusihim damiirka ku qarsoon yaana laga xalayna muhdiciina xaal ay yihiin kuwii degdegayo muqnicii ru'uusihim madaxyadooda kuwo kor u qaadaya xaal ay yihiin laa yartaddu xaala kownihim madaxooda waxay kor u qaadayaan iyadoo uunan usoo noqonaynin ilayhim iyaga xaggooda darfuhum ish indhahooda araggooda uunan usoo noqonaynin yani ma soo noqonayo ma isku laabmaayo ay laa tarjicu ilayhim absaaruhum min shiddati nadarihim fii suurati alambiyaana ilaahay de waa uga hadlay sidaan oo kale ayb faidaa hiya shaakhisatun absaaru aladiina kafaruu yaa weylanaa qad kunaa fii gaflatin min hada bal kunaa daalimiin wa af-idatuhum quluubtooduna hawaa-un mid maran oo eber ah quluubtii marka xabadkii iyo laabtii ay ku jirtay dhexdeeda waa ka soo baxdayba cabsi iyo welwel darteed kharajat quluubuhum can suduurihim fasaarat fii xanaajirihim halkaasay u timid kalxamihii hoos marka waa maran yahay xabadkii ayb shayga khaaliga ahee marana carabta de hawaa bay isaga ayay ku idlaaqaanoo hawadu marka meel maranay u muuqataa ayb wa af-idatuhum quluubtooduna hawaa-un tum maran waaye wa andiri innaasa ayb marka jumlada lafteeda waafidathm hawaa khaaliyat faariqat min الrajaaءi waطamc saana waa lagu fasiray maxay ka maran tahayna rajo iyo damac fi raxmati ilaahay naxariistiisa ay ka qabaan maalintaas waa eber waa ka maran tahay marka fahiya mushabahaة اlhawaaءi fii tafaruqihi qalbigo qalbigoodu wuxuu ka maran yahay rajo iyo damac naxariis alle ay ka qabaan ulaaئika ya-isuu min raxmatihim waandir الnaasa ywma yaأtiihim اlcadaabu fayaquulu اladiina ظalamuu rabbana akhirna ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل وأنذر أدق نبيو الناس ضدكي أدق يوم يأتيهم بيوم يأتيهم ما يعني waxaad ugu digtaa maalinka oo u imaanayo ugu dig alcadaabu cadaabka oo u imaanayo fayaquulu ladiina kuwii ay dhahayaan dalamuu dulmi falay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow akhirnaa noo koro oo na dib dhig ilaa ajalin waqti intii kaa waqtiga oo qariibin dhow nujib ajiibnee dacwataka dacwadaada yeeristaada ajiibnee aada towxiidka iyo noogu baaqday iyo cibaadada kaligaa lagu caabudayo wanatabic raacnee alrusula rusushana raacnee fa yuqaalu lahum markaas waxaa loo dhahayaa awalam takuunuu miyaydnan ahayn aqsamtum inaad dhaarateen min qablu min qabli haadaa kan ka hor maa lakum inuunan idiin sugnaanin min zawaalin min intiqaalin guuritaan adduunyo laga guuro bacdi iyo aakhiro loo guuro soo idinkii ka dhaartay soo maaha inaydnan lahayn guuritaan oo adduunyo laga guuro aakhiro loo guuraayo inay in aydnan lahayn soo idinkii ka dhaartay waandir udig annaasa nebiyow yacnii ku cabsi geli waaye yowma ya'tiihim biyowmi ya'tiihim yani maalinta waa wax lagu cabsi gelinaya maalintaa lagu cabsi gelinaya ayb waandir udig annaasa dadkii udig yowma ya'tiihim biyowmi ya'tiihim maalinka u imaanayo alcadaabu cadaabka maalinka oo u imaanayo ugu dig marka marar badanna de maalintaa marka yacnii waa qiyaamaha waa layskugu digaa fayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan dalamuu shirkiga sameeyey oo shirkiga falay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow akhirnaa na dibdhig ama amhilnaa noo koro ilaa ajalin waqti intii kaa waqtiga oo qariibin dhow marka su-aashaani waxay tahay haadaa su-aaluhum haadaa su-aaluhum waay alraddu ila dunyaa in adduunyo loo celiyo ay irjicnaa ilayha adduunyo noo celi waa ku caabudaynaa rusushii waa raacaynaa waa kaasna ayb rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan inaa muuqinuun oo kale waa iyo qaala rabbi irjicuun markaa laakiin ma laga yeelaa maya kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcahuun ayaa la dhahaa ayb fayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan dalamuu dulmi falay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow akhirnaa na dibdhig ilaa ajalin waqti intii kaa na dibdhig waqtiga oo qariibin aada u dhow waqti dhow macnaha noo dibdhig nujib ajiibnee dacwataka dacwadaada ajiibnee yeeritaankaaga aada annaga noogu yeertay ilaa cibaadatika cibaadadaada aada noogu yeertay kaligaa inaan ku caabudno wanatabic raacnee alrusula rusushana raacnee wanatabic irusula rusushiina raacnee waa loo jawaabaa marka fa yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa awalam takuunuu jumladan marka awalam takuunuu waa maquulu qowl oo iska maxduuf ah yani waxaan ujeedaa maquulu qowl waayo jumlada qowlkii baa xadfan marka siyaaqaana laga garanaa iyagu markay hadalkaas qadimteen fa yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa sidaan awalam takuunuu miyaydnan ahayn aqsamtum inaad dhaarateen min qablu hadda ka hor yani min qabli haada almowdin mowdinkan oo aakhirood hadda joogtaan ka hor soo idinkii dhaartay maxay ku dhaarteen maa lakum inaydnan lahayn idinka maa lakum idinma sugnaanin min zawaalin idinma sugnaanin guuritaan adduunyadii laga guuro oo inta qubuurtiina laga soo baxo yacni aakhiro la hor imaado ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa ayb maa lakum min zawaal macnaheedu marka bacdi soo idinkii ku dhaartay oo inkiray bacdi inuusan jirin soo maaha waana badan tahay de qur-aanka aayado badanaa ku jirta waaqsamuu billahi jahda a waxaa ka midaba waaqsamuu billahi jahda aymaanihim laa yabcahu llahu man yamuut zacma aladiina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa warabbii latubcahuna iyo aayaad fara badan way dhaarteen waxay ku dhaarteen dhaartooda midda ugu daran bay waxay ku dhaarteen waxay ku dhaarteen inaynan bacثi adduunye inay kaintay ka tagaan daar aakhiro xayaatu daari lqaraar inay jiraysay inaynan jirin oo aynan ayagu meeshaa imaanaynin sow idinkii ku dhaartay baa laleeyahay maxaad hadda marka yacni aada leedihiin waa baxaynaa haddana waa soo noqonaynaa laakiin haddii haddii loo haddii la celiyo adduunyadii lagu celiyo ma fiicnaanayaan ilaahay baa naga yaqaana may allana waxau tilmaamay inaysan fiicnaanaynin bal badaa lahum maa kaanuu yukfuuna min qablu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuuna wasakantum fii masaakin aladiina dalamuu anfusahum watabayana lakum kayfa facalnaa bihim wadarabnaa lakum اlamhaal wasakantum waxaad askunteen oo aada degteen fii masaakin aladiina kuwii degmooyinkoodii dalamuu dulmi sameeyey dalamuu dulmiyey anfusahum nafahoodii dulmiyey watabayana waan oo maxay ku dulmiyeen shirki bay ku dulmiyeen watabayana lakum waa idiin caddaaday kayfa sidii facalnaa aanu ku samaynay bihim iyaga sidaan ku samaynayna waa idiin caddaatay wadarabnaa lakum waxaanu idiin caddaynay idinka alamhaala mahmaahooyinkana waa idiin bayaaninayo waa idiin caddaynay haddaad waano qaadanaysaan adduunaad ku waano qaadan lahayd wax badan aan idin tusnay dhinac walbo aayaad la akrinaayo iyo kuwo kowni ah iyo ummado rogmay oo taariikhdoodu meel xun ku dambeysay kulli wax waa idinku tusnay laakiin idinkaanba usoo jeedinba ayb wasakantum fii masaakin aladiina dalamuu wasakantum waxaad askunteen oo aada degteen fii masaakini aladiina kuwii degmooyinkoodii baad degteen dalamuu dulmi dulmiyey anfusahum nafahooda kuwii dulmiyey watabayana lakum waa idiin caddaaday waxaa idiin caddaaday kayfa sidii facalnaa bihim aan ku falnay iyaga kuwa ummadaha aan ku samaynay marka kayfa facalnaa bihim macnaha waxay tahay qad balagakum waxaa idin soo gaaray maa axlalnaa bilumami almukadibati qablakum ummadihii ilaahay beeniyey idinka hortiin waxaan ku dejinnay oo cadaab ah wamaca haadaa iyadooy sidaa tahay lam yakun lakum muctabarun wax cibro qaadashaa idinkuma sugnaanin walam yakun fiimaa awqacnaa bihim lakum musdajar wixii aan ku ridnay ummadahaas oo aan ku samaynayna wax wax idinka celiyo oo aada ku horarsantaan oo idinka horaro xumaanta idinma noqonin marka hadda kadib inaad adduunyo tagtaan see ku fiicnaanaysaan adduunyada maa idinku haysay xujo la-aan idinkuma haynin wa oo aayaadaa laidinku dul akrinayay qur-aan ah qur-aanaa laidinku dul akrinayay ummadihii hore meelihii lagu halaagaad xaggay xagga usii dhaafayseen wainakum latamuruuna calayhim musbixiina wabileyli afalaa tacqiluun waa kuwaa beriisanaysaan gabalkaa idinku dhacaayo xaggay xaggaa u socotaan leanna rixladooda shaam markay u socdaanna waxay mari jireen yacni diyaar hamuud hamuud meelihii lagu halaagay mari jireen qura luud luud qaryooyinkooday mari jireen oo saduun urdun hadda ku taalla diyaar hamuudna sacuudiga hadda dhulkan markaa urdun iyo iyo iyo yacni sacuudiga xuduudooda dhulka u dhaxeeya waayo diyaaru hamuud urdun markay sii galaanna waxay tegayaan saduum qaryadii luud yacni qowmu luud lagu halaagay dhankan yeman iyo markay imaanayaanna dacaad iyo axqaaf iyo meelahaasay arkayaan meelihii reer caad iyo lagu halaagay marka umamkii meelihii lagu halaagaad idinku degayseenba miyaynan taas marka idinkugu sugnaanin haddana kuma muctabarna idinma noqonin wax idinka horaro xumaantana waa idi waa idiin noqon weysay marka sidiinaad xuntihiin waay shaqaawadii baa marka idinku dhdhabowday marka aladiina dalamuu anfusahum maxay ku dulmiyeen bishirki shirkiga iyo wa takdiibi rusuli rususha oo la beeniyo ayb waana wixii marka adduunyada dhexdeeda ka iyaga kasoo fulay baa laga hadlaa wadarabnaa lakum waxaanu idiin caddaynay oon idiin faahfaahinay alamhaala mahmaahooyinna waa idiin sheegnay ayb aayadda marka waxay tusaysaa marka qofku adduunyadan marka la joogo in xawaadidta iyo dhacdooyinka lagu cibro qaato dhacdada dhacdooyinkaan imaanayeen arkayno adduunyada aan ma mar walba aan aan u joogno qaar badan qaar badanna sidii inaan joognay oo kale iska ahoo raadadkeeda aan arkayno qofka muslimkaa waxaa laga rabaa ama qofka wanaag saciidka ah ee muwafaq ah waa ku waano qaadana marka in lagu waan suuradda awalkeedana waxaan kusoo bilownay qowluhu tacaala wadakirhum biayaami illaahi nabiyullaahi muusa waxaa la amray ilaahay maa yacni wa nicmooyinka alle iyo cadaabka alle uu keenayo dadka ku waani labadaasba ku cabsigeli waxyaabaha ummadaha hore marka ku tacalluqoo ku saabsan waxyaabahaasna marka ahmiyaad waaweyn bay leeyihin oo qur-aankaaba ka sheekeeyo oo qur-aanka waxaan soo marnay suuratu yuusuf markii qisada qisadii yuusuf la dhameeyey ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala laqad kaana fii qasasihim cibrat liuli lalbaabi ma kana xadiiثa yuftara walakin tasdiiq aladii bayna yadayhi watafsiila kuli shayin wahudan waraxmat liqowmi yu'minuun qasaskoodii cibraa ku sugan oo ilaahay mar kale alla wuxuu yihi wakula naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadaka suuratu huud aakhirkeeda markii laga soo sheekeeyey qisas اlambiyaa ujeedka maxaa waaye looga qisaynayo nebiga ambiyadan dhammaantoodaan kaaga qisaynaynaa akhbaartooda maa nuhabitu bihi fu-aadaka waxaanu kaaga qisaynaynaa waxaan qalbigaaga aan ku sugayno oo tasliye iyo sabarsiin kuu noqonayso markaad dhegaysato ood fahamto ood maqasho dadkii ummadihii marka ambiyadii iyo wixii ku soo dhacay adig waa sabraysaa hortaadaadna u soconaya markaas taasna marka nebi nebiga waa kusoo halqabsan jira oo nebiyullaahi waa kii markii su-aalaha lagu badiyoo la dhibay yidhi ama markii la dhibay waa kii yidhi yarxamu اllahu akhi muusa laqad uudiya biakara min hada fasabr muuse walaalkay muuse allah u naxariistay intaan ka badanaa la dhibay waana sabray marka tasliya taariikhdu waa ku jirtaa sabarsiin waxaa kaloo ku jirto sidoo kale dadka in lagu kala bixiyo liyamiiz allahu اlkhabiiثa min aطayib dhacdo dhanaa lala keenaa haswo dhan duulaan dhan oo ay dhici karto muslimiintu inay yacni dhibaato ku dhadhamiyaan xikmadda laga leeyahay waa maxay maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiiثa min aطayib haddii kale lama kala garteen qofka xunna in qof xun loo asteeyo qofka wanaagsanna qof wanaagsan loo asteeyo waa wax aada muhiim u ah waay qur-aankuna uu daneey oo aad marka qur-aankuna uu aada u fahfaahiyey macnaha wakadalika nufasilu اlaayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiina jirta ta kale waxay tahay taariikhda marka la qoro dadka wanaagsan ummadaha gadaal ka imaanaya inta fiicanay ku dayanayaan dadka fiican kan xunna meel xunuu aadaya dabcan iyo qofkii haddii taariikhdiisa la xafido qofkii wanaagsanaa haddii taariikhdiisa la xafido ducow helaa ummaddii qiimow dhexdooda ka yeelanaa dadka wan wanaagsan marka nufuusta fiican wax fiican inay ka tagaan ay jecel yihiin walidaalika nabiyullaahi ibraahim markuu ilaahay ka qisaynayo wuxuu yidhi wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin ilaahu dadka dambe gadaale ammaan ilaahu ii dhig dhexdooda ammaan ii dhig wax yacnii ummaddu igu iigu daydaan oo ay igu ammaanaan iigu duceeyaan walidaalika ilaahay waa u yeelay nebiyullaahi ibraahim sidaas waxaasoo dhan marka haddaan xawaadidta iyo dhacdooyinka aan la diiwaan gelinin oo la qorin la qorin ama dadka dambe aan loo sheegin oo kan dambe kan hore xawaadidtiisii uuna wax ku iftiinsanin waxaa de waxaa imaanaysa markaas yacnii faraaq iyo marnaan aada u weyna imaanayso keliya waxaan rabaa marka inaan ogaano waxaa u baahan ahmiyad iyo aragnay taariikh ahmiyadda ay leedahay laakiin maxaa keenay inaan lagu cibro qaadanin hadda aayadda annaga aan hayno halkan waxay leedahay yacni dadkaani waxaa lagu eedeeyey inaynan kuba waano qa wixii oo u cad oo ay arkayaan inaynan ku waano qaadanin maxaa keenaya marka taariikhda mararka qaar yacni shaqaawada ilaahay de qofka u qoro waa baabkeeda laakiin asbaabta muuqato oo horta dadka inay taariikhda ka dhunto ama ay ku waano qa ay ka faa'iideysan waayaan maxaa keenaya sababka ugu horeeya waxa uu yahay aljahlu canhaa waxbaynaanba laga aqooninba nacam waxaa iska dhacaya horaa wax u dhaceen waa laga aamusay waa laga socday si mu yacni waa laga tegey meeshaas marka waxaa imaanayo in laga jaahil noqdo taariikhda iyo dhacdooyinku waxay keenayaan cibro qaadashadii laga rabayna waa la waayna leanna waxaadan aqoonin mabku waana qaada kartid ko qodobka kale waxay tahay taariikhda iyo xawaadidta sidii ay u dhaceen si ka duwan in loo sheego taas waa mu taariikh musayafaa la yidhaha oo been ah taariikh la sameeyaa jiro musطanaca oo wax ka jira aan jirin haddii taariikhdu marka dhacdooyinkiiba haddii laga been sheego taariikh macno la imaan mayso walidaalika alimaamu sakhaawi alcilam bitowbiiq kitaabkiisa wuxuu leeyahay taariikhda faa'iidadeedu waxay tahay macrifatu اlumuuri calaa xaqiiqatihaa way taariikh saas waay xaadidada iyo arrimaha sidii dhabta ay u ahayd in loo ogaado taariikhda faa'iidadeeda intaas way culimmada marka markay qorayaan xawaadidta iyo dadkii dhintay taraajimtooda xaqaa'iqdii ay ku noolaayeenay meeshaas kugu qorayaan xaqaa'iqdaas marka haddaad hesho taariikhda waa haysataa laakiin wax beena haddii lagaaga dhigo yacni taariikh lagaaga dhigo oo ama wejkeedii laga leexiyo ummadaha weliba aan taariikhaha qoran inay ku dhacdaa waxaas oo kale hadda annagaa taariikh cusubaa naloo qora yani leanna markaad fiiriso yani idaacaadka maanta waaweyn ee magaaladan dadku dhegta ku haayaan markaad u fiirsato waa idaacaad ajande khilaafsan waxaan annaga aaminsannahay leh waaye mar haddii idaacaad noocaasa ay yihiin ayagu qorshahooda iyo dagaalkooda iyo waxay la dagaalamayaan waa yaqaanaan markaasay taariikhda haddaan taariikhda lagu laga been sheegin marka oo aan taariikhda lagu cayaarin oo aan taariikh musطanaca aan la samaynin dadka layskama hoggaansan karo jiilka cusub walidaalika waxaan arkaynaa waxaa la diyaarinaa barnaamijyo iyaa la diyaarinaa markaase waxay ku dhisan yihiin dad aan weligood yacni waxa lagu sheegayo aan weligood lagu maqlin wixii laga qoray oo ummaddii culummadii ama soomaaliha aata ama keyrkood haadan wixii ay ka qoreen wax ka duwan ayaa lagu sheegaa lagaaga dhigaa ninkii shalay marka yacnii mufsidka ahaayoo dhulka korkiisa yacni balaayo iyo waxaan shirki ahayn unba aan ka teginba ayaa waxaa lagaaga dhigayaa ninka diinta keliyaba wado inuu isaga ahay badal ayaa lagaaga dhigaa oo u yimid ummaddan inuu yacni gumaysiga ka xoreeyo oo yacni inuu ahaa munaadil oo u dagaalamaayo ummaddan diinkeeda iyo cirdigeeda iyo sharafkeeda yani u dagaalamaya lagaaga dhigaa saasaa lagaaga suureynaa xaqiiqaduna waa ka fog yahay lanna taariikhda wixii adigii ma baaraysid culummadii waxay ka qoreen macno ma yaqaanaan dadka ilmaha yani dhallinyaradan iskoolada iska dhigta ama jaamacadu aada uma garanayaan kaas waxa uu sheegayo musallamaa laga dhigaa marka ayb marka waa in laga digtoonaado taariikhda iyo xawaadidta sida qaldan loo tarjumayo waa in layska ilaaliyo lagana digtoonaa taas marka waxay keeneen maxaa la cibro qaataaba wax beenaa lagu sheegay ictibaarku xagguu ka imaana markamas'alada saddexaad waxa ay tahay taariikhda lafteeda in acdaada laga qaato midda ugu xunna waxay tahay waxaa adiga ku taariikhda adiga kugu saabsan haddaad cadowgaagii ka qaadato oo badalka iyo geesiga iyo isaga uu kuu sameeyo qofkii wanaagsanaana qof xun ou mar walba u suureynayo meeshaana marka yacni waana sida hadda faashiga noqotay awal jaanibu siyaasa iyo waxaas isaga badnayd hadda xataa cilmigi yacni culimanimadii xataa mid waxaa la wadaa marka yacnii waxyaabo aan lagu aqoonin saaxada dacwada iyo cilmiga ayaa waxaa laga dhigaa dad toosan oo dacwo ku jiri jiraa laga laga dhigayaa dadka qaarkood tan afaraad waxa ay tahay qofka taariikhda ka sheekeynaya haddii uu yahay adiga kugu jinsi yahay laakiin qalinkiisu uu yahay qofkaas uu yahay qof ma'juur ah qalin lasoo kiraystaa jira moogtahay qalinna qofka isagaa iskale isagaa waxa maskaxdiisa ku jiro cilmigiiba u fiirinaa isagaa xornimo wax ku qortaa qofka mu'ariqa hadduusan xor ahaynna wax uu qoraayo eber waay wax ka jira malaha hadduunan xornimo haysanin ama uunan isagu markaa yacnii xornimadiisa uun wax ku qoraynin laakiin qalinka haddii lasoo kiraysto oo qalinka uu meel kale ka kiraysan yahay maanta dhan de qofaadan xataa aqoonin barfasoornimadiisa iyo wuxuu yahay aadan hoos u aqoonina waxaa lagu leeyahay barfasoor hebel oo jaamacad fulaan wax ka dhigo ayaa arrintan ka hadlaaya wuxuu ka hadlaayana waxba kama yaqaano wuxuuna sheegaaba intaas jaamacad hiblaaye librarigeeda waxaasaa yaalla iyo ku dhahaa waxyaabaha marka qalinka ma'juurka ah taariikhda uu qoraayo qalinka lasoo kiraystay taariikhda uu qoraayo waa in laga digtoonaado qadiya diini oo taariikh diineed oo soomaali ku saabsan qof dadkii culammada in la su-aalo waayo moogtahay oo weliba dhacdooyin qaarkood dadkii noolaay ay joogaan hadda iyo in la su-aalay ahayd ugu yaraan maxaa lagala doonaa nin ma yacnii waxyaaba aan tawaatur lagu maqlin yacni akhbaar mustafiida aan lagu maqlin walaa mid kale lagu maqlinoo maanta uun ugub aho maanta ay u horeyso waxyaabaha noocaas oo kale qalinkaas marka maajuurkaa lama rabo lasoo kiraystay tan shanaad waxa ay tahay dabcan de cadowgu waa kala yaqaanaa rijaalu alislaaxi waalqudwa waalqudra dadka awoodda iyo wax islaaxinta u saaxiibka ah taariikhda inay galaan adiga cadowgaaga muu saamaxayo makuu saamaxayo marka kuwaasuu taariikhda ka reebaa kuwo kalou keenaa marka taariikhda uu soo gelina waana halis waxyaabahaas marka iyadana waa qeyb ka mid a qeybta kale waxyaabaha tan lixaad waxa ay tahay dadka in lagu shuqliyo xawaadid la sameynayo maalan xawaa dhacdooyin diinka ka fogaa dhacayo aada u qaraar ayaa dhacayo dadka waa la ilowsiinaa maxaa lagu ilowsiinaa kuwa ka gadaaleeyaa la sameynaa oo dadka hungurigooda yowmiga a taabanaya maalin walba bani aadamka maanta joogana hunguriga loo yaqaanaa bis waxyaabaha kale marka ma ka dhaadhici kartid xawaadiidtii mariirka ahayd hadda dalkaanu soo maray oo bilmunaasaba bisha hadda aan ku jirno bisha koowaad bisha koowaad koob iyo tobankeedii waa markii lagu jaasjaasay aayadihii dhaxalka odaygii meeshaan joogi jiray oo ku jaasjaasay ee uu yidhi qur-aanka ko boqol kiiba konton aayado iswada duqeynaayo oo iswada baabi'inaayo waay uu yidhi waay thuluth iyo khumus iyo jinni wax jira maahan markuu yidhi waay nacam xawaadidtaas marka sudan in looga tagaa dadka qaar ay rabaan maxaa celinaya marka qaar dadka qaarkood waxay isleeyihiin arma soomaalidu yacni cudur waxaa ku jira qabyaalad la yidhaaha qabyaaladdaa taariikhda ka dhuminaysa marka nacam qofka xun ninna ku qabiil inaan laga dhigin waay nacam ninna ku qabiil maaha taas marka in maskaxdeenu ay gasho aaday muhiim u tahay ta kale marka waxay tahay isla bishaan iyadana saddex iyo labaatankeedii dad culamo ahoo bimujarad yacni waxaa lagu qoonsaday aayaadka irtiga inay akhriyeen bis dhiigooda lagu daadiyey dulmi loogu daadiyey magaaladan aan joogno tan saddex iyo labaatankii january iyadana toddobaatan iyo shantii afartan iyo shan sanaa laga joogaa hadda maxaan ka faa'iidnay idinla tahay dhacda yacni arrintaas waxaa waxba kama faa'iidin badan sababtoo ah maanta qaanu qawaaniin ka xunaa la wadaa maanta bacda khamsatin wa arbaciina caaman xeerarka jinsiga oon marar badanna ka hadalnay yacni waa xeerar rasuulka ugu soo noqonayo cay nuqsaamin nikaaxiisii wax ka sheegaayo zinadii iyo nikaaxii aan kala saaraynin xeerar jinni waayo kuwii qoyska xeerka qoyska kuwa ka badan aa hadda yaallo oo waa diidnay xataa weli aan la dhihin meel uun saaranoo waqti lala sugaayo ummadda lagu soo dhex dusiyo marka taariikhdii hore ee weylaadkan iyo halaagaanna badday dadku hadda yacni waxaa laga qaylinaa shiddada iyo dhibka lagu jira iyo sida ummaddu yacni u la-anayso xaqdarro loogu laaynayo dhiigooda ugu daadanayo yacni waxaani waa zarac la abuuray waay zaracii baa marka beertu marka hore abuurku afar xabo laba xabo hal xabo waay laakiin hadhow geedku waa weynaana meeqo miraa ka soo baxayso mirihii unbaa noo batay mirihii ayaa noo batay ayb ta kale iyaduna marka waxay tahay waana waxbaba uga faa'iideysanin waqtigaasi annaga dadkeenna qaarkood wuxuu u yahay berisamaad hadihi mushkila haaniya maxaa lagu cibro qaatay marka berisamaadkii saasaa la ahaayaa lagu leeyahay waqtiga noocaasa oo ilaahay lagu bannaanka lasoo dhigtay in aayadihiisa lagu jeesjeesamaa berisamaad ahayd waa ayaam mash-uumay ahayd marka la fiirsho waa qofka diin wax ku fiirinayan aniga ka hadlaa mulxidna hadda ummaddan wuxuu ka yahay male boqol kiiba hal ama hal xataa ma dhama ummadda ummaddan muslimiin waayo waaa waxaan kula hadlaa waxay tahay islaamnimadooda wax mulxid meelaha mutarabisku ah waxba nagama gelin isaga laakiin caynul yani nadro islaami a markaad ku fiiriso iimaankaaga aada ku fiiriso arrintaas ee waxay tahay marka arrin xanuun badan waa berisamaad ma la dhihi karo qofka kale laakiin sidaa u arkaayo waxay oo aan diinta fidnadeedaba aan dhib u arkaynin fa inahaa laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur afalam yasiiruu fi lardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha ow aadaanun yasmacuuna biha fainaha laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur taana marka waxay ku tusaysaa marka inaan weli xawaadidtaba aanba laba fiirinaynin oon laguba cibro qaadanaynin ayb waxyaabahaas marka qaybo un ka mida waaye taariikhda marka inaan danayno oo dhacdooyinka dhacaya aan ku fiirinno cilmi iyo caqli oo dadka caqliga iyo cilmiga u saaxiibka ah la weydiiyo oo la dhegeysto waxa ay yeelayaan ee maahan dadkaanu isku mid maaha nin cilmiga iyo caqliga waa lagu kala badan yahay waa la kala waaye aragsan yahay qofka haddaan lagu qiimeyneynin ka cilmigale cilmigiisa waaye aragga waaye aragnimadiisa oo nin walba uu yidhaah aniga waagaan derbiga soo taabta aan gaaro wax hagaagaya malin waqad makaruu makrahum wacinda allahi makruhum wain kaana makruhum litazuula minhu ljibaal waqad makaruu shirqool ayay maleegeen waqad xaqiiqe ee makaruu waxay maleegeen shirqool wacinda allaahi wacinda allaahi ilaahay agtiisana makruhum jazaau makrihim makrigooda abaalmarintiisa ahaaday alla agtiisa wain kaana makruhum wamaa kaana ma uunan ahaanin makruhum makrigoodu ma ahaanin litazuula mid ay ku dhaqaaqayso minhu isaga dartii aljibaalu buuraha buuraha ku ay ku dhaqaaqayso ma ahaanin waqad makaruu makrahum waqad xaqiiqe eh makaruu way shirqooleen oo shirqool ayay markaa yacni ayay maleegeen makrahum shirqoolkoodii bay maleegeen yacni almakr alcadiim waa shirqoolkoodii markii la leeyahay almakr alcadiim oo ay waqt juhdigoodii ku bixiyeen maalkoodii iyo adduunyo iyo yacni naftoodii wax walba ay ku bixiyeen waa tan taagani ayb waqad makaruu way hagarsadeenoo way shirqowaxay maleegeen shirqool makrahum makrigoodii bay maleegeen waqad makaruu waxay maleegeen makrahum shirqoolkoodii shirqoolkooday maleegeen marka shirqoolkooday shirqooleen maxaa laga wadaa yacni makri weyn bay sameeyeenoo juhdigooda ay u bixiyeen wacinda allaahi ilaahay agtiisana makruhum jazaau makrihim shirqoolkooda abaalmarintiisa ahaatay ama wacinda allaahi ilaahay agtiisana waxaa ahaaday cilmu makrihim shirqoolkooda ogaalkiisa yani markay shirqoolka samaynayaan ilaahay waa ogaay waay shirqoolkooda wain kaana makruhum litazuula minhu ljibaal quraa'da sabcada iyo keyrkood waxay akhriyeen wain kaana makruhum kaana binuun qaar marka waa in kaada akriyeyna waa jiraa qiraa'adkan marka shaadka wain kaana makruhum marka inta laba macnaa ka suurtoobayo macna wuxuu yahay inta in laga dhiga bimacnaa maa oo macnuhuna ou noqdo wain kaana makruhum wamaa kaana makruhum shirqoolkooda ma ousan ahaanin ma ousan ahayn litazuula miday ku dhaqaaqayso minhu isaga dartii aljibaalu buuruhu ay ku dhaqaaqayaan litazuula aljibaalu buuraha booskooda ay uga dhaqaaqayaan minhu isaga dartii ay uga dhaqaaqayaan makrigoodu sidaa ma ahanin marka buurta maxaa lagu shabahaa diinta iyo xaqa xaqa yacni makrigooda buur ma dhaqaaji karaa la yidhi diintana ma dhaqaaji kara wn isti'saal kuma samey karo tafsiir marka sidaas wn inta bimacnaa maa in laga macneeyo wamaa kaana makruhum litazuula minhu اljibaalu waxaa kaloo bannaan marka in la yidhaahdo inta in laga dhigo mukhafafa min athaqiila in laga dhigo oo markaa uu noqdo wain hushaniye kaana wuxuu ahaaday makruhum makrigooda litasuula aljibaalu buuruhu inay dhaqaaqayaan oo booskooda ay ka dhaqaaqayaan minhu isaga dartii inay u dhaqaaqayaan markaasna waxaa lagu tusaaleynaa makrigooda weynaantiisa yani halka makri ay haayaan buur waa dhaqaajina haddana qofku marka inuu inta cabsi ku dhalato oo walbahaar uu ku dhasho war makrigaas sidaas u weyn waxba ma qaba kartid inuu is yidhaahdo sax miyaa maya suuratu aali cimraan aan kusoo marnay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum keyduhum shay-an hadaad sabartaan ilaahay ka cabsataan keydkooda waxba idinka dhibi maayo allah subxaanahu watacaala uu leeyahay labadaa tafsiira marka aayadda ku jir ku jirta qira'ada kale marka wain kaada makruhum latazuulu minhu ljibaalu saas marka qira'ada laakiin mutawaatirka tan waa marka makriga weynaantiisa iyo iyo in uu markaa si kastoo u weyn yahay diinta istisaal iyo baabi-in inuunan ku samayneynin baa marka rabbi subxaanahu watacaala uu tilmaamay falaa taxsabana allaha mukhlifa wacdihi rusulah falaa taxsabana allaha falaa taxsabana ha malaynin oo ha u malaynin allaha alleh mukhlifa wacdihi iyaboohiisa ku guub yeelayo oo ka baxaayo ballanqaadkiisa mid ka baxaayo rabbi ha u malaynin rusulahu rusushiisa oo u yaboohay oo u ballanqaaday in allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waay duntiqaamin aarsi u saaxiiba falaa taxsabana allaha alla ha u malaynin falaa taxsabana ha malaynin oo ha malaynin allaha alla ha u malaynin mukhlifa wacdihi ballanqaadkiisa mid guub yeelaayo oo ka baxaayo rusulahu oo u yaboohay rusulahudan marka laba tafsiiraa ku jirta icraabtayna ku xiran tahay rusulahu in macmuul looga dhigo wacdihi rusushiisa oo u ballan qaaday waxaa kaloo bannaan rusulahu in laga dhigo mafcuul labaad looga dhigo mukhlifa oo akhlafa laba mafcuul la siiyo labadana waa dhici kartaa akhlafa marka laba mafcuul la siiyana waxay noqonee falaa taxsabana allaha allaha u malaynin mukhlifa wacdihi ballanqaadkiisa mid u guub yeelayo uga baxaayo rusulahu rusushiisa uga baxayo ha u malaynin sidaas marka taana saasay noqoneen ayb in allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waay duntiqaamin aarsi u saaxiiba oo addoommadiisa marka yacni kuwa xumaanta iyo la imaado ku ka aarsanayo waay alle yowma maalin mid ka aarsanayo ey yantaqimu wou ka aargoosanayaa alleh yowma maalin buu aargoosanayaa tubaddalu lardu marka duntiqaamintaan ku tacallujinaynaa markaas waxaa kaloo bannaan in la yidhaha falaa taxsabana allaha mukhlifa wacdihi caamil laga fahmay meeshaas in yowmada lagu tacallujiyo oo muxuu noqonaa yanjizu lahum wacdahu alla wuxuu u goynayaa ballanqaadkiisuu u goynayaa alleh yowma maalin buu u goynayaa waa u goynaa macnaha waa u fulinaa waa u fulinayaa alla ballanqaadkiisa yowma maalin buu u fulinaa yowmadan marka labada meelba waa lagu tacallujin karaa yowma maalin buu alla ka aargoosanayaa tubaddalu loo bedelaya alardu dhulkii hayra alardi dhulkii yani yani waxaan ahayn loo bedelayo wasamaawaatu samaawaadkiina loo bedelaya sidii lagu yaqaanay si aan ahayn wabarazuu lilaahi allay usoo muuqdeen oo ay usoo banbaxeen allihii day alwaaxidi midka keliyata ah alqahaari addoommadiisa qasbaayey oo qadarka iyo sidou rabo uun markaa koonka uu ku soco uu ahaanayay maamulkiisa yowma maalin buu alla ka aargoosanayaa tubadalu loo bedelaya alardu dhulkii hayra alardi lagu bedelayo dhulkii dhulkan midaan ahayn ay hayra haadihi اlardi dhulkan tu aan ahayn baa dhulka loo bedelaa xadiidkii muslim uu warinayena wuxuu ahaa min xadiidi sahl bni sacdin الsaacidi qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slm yuxsharu الnaasu yowma alqiyaamati dadka qiyaamaha waa lasoo ururinayaa calaa ardin baydaa dhul cad ayaa lagu ayaa lagu soo ururinaa cafraa-a oo cad ka qursati naqiyi yacni burka aada saafiga u aho buunshaha iyo aan lahayn iyo isku dardaranka iyo aan lahayn oo kale burcad laysa fiiha calamun liaxadin ayb marka dhulkaasi marka dhulkan hadda aan joogno dhul ka duwan inuu dhulku ahaanayo ayaa xadiidkuna sheegay aayaddana sidaas unbay tilmaantay wasamaawaatuna waa la bedelayaa iyad iyagiina tafaasiir kaloo fara badanna waa ku jirtaa ibn mascuud wuxuu yidhi tubadelu اlardu biardin kafidaة baydaءa naqiya lam yusfak fiiha damun walam tucmal calayha khaii'a dhulka waxaa loo bedelaa waxay tahay waxaa loo bedelayaa dhul aan dhiig lagu daadinin gef lagu samaynin ayaa lala ayuu alla la imaanaa maalinkaasna dhulkan kale waa la waa la doorinaa marka dhul waxaa loo bedelayaa dhul kale ibnu mascuud saasuu yidhi hadal noocaas ku dhowna cali bn abi aalib radia allahu canhu ayaa isagana saasoo kale tilmaamay isagana marka xadiid muslim ku suganaa jiro min xadiidi caaisha radia allahu canha qaalat waxay tihi caaisha sa'altu rasuula اllahi sal l slm nabigan su-aalay can qowlihi caza wajala yowma tubadelu اlardu gayra اlardi wasamaawaat faayna yakuunu الnaasu yowmaidin yaa rasuula allah dadka xaggay jiraan markaas dhulkii waa la bedelaa cirkii waa la bedelaa dadka xaggay jiraanay tiri marka faqaala wuxuu yihi nebiga cala asiraati siraadkay joogaan markaas cala asiraadi siraadka korkiisay ahaanayo ayb wa tara almujrimiina yowmaidin muqaraniina fi lasfaadi wa taraa waad arkaysaa almujrimiina mujrimiintaad arkaysaa yowmaidin maalintaas muqaraniina xaal ay yihiin kuwa la xirxiray oo la isku xirxiray fi lasfaadi katiinado dhexdeeda la iskula xirxiray ama xarko ayb saraabiiluhum qamiisyaalkoodana min qatiraanin xaal ay yihiin laami xaal ay ka ahaadeen watakshah waxaa daboolaya wujuuhuhum wejiyaalkooda annaaru naar baa dabooleyso wa taraa waad arkaysaa almujrimiina mujrimiintii yowma-idin maalintaa muqaraniina xaal ay yihiin kuwo isku xirxiran oo qaarkood qaarka kale ku xirxiran fi lasfaadi fi lquyuudi xarkaha lagu xirxiray aquyuud fi lquyuudi wاlaglaal waaxiduhaa safad safadahu safdan ay qayadahu qaydan waa dabray waa xiray saraabiiluhum qamiisyaalkoodana min qatiraanin xaalow ka ahaaday jumladan marka saraabiiluhum min qatiraan jumla xaaliya waaye waxaana laga xaalaynaa min almujrimiinada wa taraa waad arkaysaa almujrimiinaad arkaysaa saraabiiluhum min qadiraanin xaal uu yahay iyadoo qamiisyaalkooda laami uu ka ahaaday laami ama muqaraniina damiirka ku jira in laga xaaleeyo waa la ysku xirxirayaa xaala kownihim saraabiiluhum iyadoo qamiisyaalkooduna min qatiraanin laami uu ka ahaaday qatiraan marka waa laamigan laamigan aan naqaano waa laami marka maxaa loogu loo dooranaa laamigu laba maadou leeyahay aadna waa u kululaanayo waa maaddo oo maaddo marka waxaa waaye hurayso oo shidmayso oo kulaylkeedu yacni aada kulaylku uu si deg dega u saamey karo tan labaadna waxa ay tahay laamigu waa kulul yahay markii inta yacnii la gubo oo la karkariyo wax aada u kulul waayo korka qofkana waa ku dhegaa hal mar hadduu yacnii wax laga bixi karo ma aha qamiis marka waxaa looga tolaa laamiya qamiis looga tolaa marka walciyaadu billah waxaasoo dhanna waxa sababaa og ogaada waa kufri waa bidco waa macsi wax kale ma aha waxaa marka qofka inuu ka dheeraado way xadiidkii nabiga sal l l slam wuxuu ahaa annaa-ixatu idaa lam tatub qabla mowtihaa tuqaamu yowma alqiyaamati wacalayha sirbaalun min qatiraanin watakshaa wajhaha annaaru naagta naa-ixada oo barooranayso meydka u barooranayso haddaynan ka towbad keenin intaynan dhimanin ka hor tuqaamu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa lasoo istaajinaa wacalayha sirbaalun min qatiraan iyadoo qamiis dirac laami a wadato ayaa la keena wataqshaa wajhaha annaar wejigoodana wejigeedana dabaa daboolaya beryahan dambe waxaa badatay marka waciidka iyo aayadaha ama axaadiista iyo laga hadlo dadka beryahan waxay ku leeyihiin waxyaaba ka waaweynaa jiraan waxaan laga hadlaya naag meyd dhintay u barooratay iyo wadaadadanu ka sheekeynayaan iyo waxaas maxaa looga sheekeynaya war saas ma aha nacam wixii nebigu oo weyneeyey ayagaa naga alle allaya rasuul ayagaa naga yaqaano annaga aakhiro iyo dunuubtu siday u kala caaqibo xuntaa annaga allah naga yaqaano war maskaxdaada yartaa iyo caqligaaga yarkaa ha ku dhumin war caqligaaga yarka ee shalayna caqli la-aanta aada ahayd ood caqli badan aadan ahayn maanta aada caqli ilaahay ku siiyey berri caqligaagu iyo garashadaada iyo xasuustaadu ay hoos u dhacayso war ka daa ilaahay diintiisa ha dhexgelinin ha dhexgelinin kaar kahar waxaan dunuubta aada la fududaysanayo macaasida la fududaysanayo sax ma aha haddaad halkan ku fududaysato meel aynan ku fududayna imaanaysa ayb wax kasta waa la sheegaa wixii sharcigan oo weyneeyey waala waxaa adiga rabto keliya dadka u sheegi maynin wixii ilaahay iyo qur-aankan ku jiraan dadka u sheegaynaa dadka hawadooda in la dharjiyo la qanciyay rabaan yay naga sugin arrintaas nacam ayb qof walbaa marka wixiisa yarkaa laga hadlo waxaad moodaa yacni qiyaamaha inay qumtay oo kale waxaa qofka kale marka laga sheekeynayana waa faraxsan yihiin diinka dheeftiisu inaad ku dheefsato waxay keenee adigana inaad isku soo jeedisid nusuusta keyrkaana ku jeedisid oo markaas wixii naga qaldan annaga aan iska saxno bis ilaahin uga toobadkeena lagan is-adkeyn waxay taraysa male halkan marka nebigu wuxuu leeyahay naagta barooranayso ciqaabtaana lagu ciqaaba rasuulkaa yidhi sala allahu calayhi wasalam niyaaxada marka ma naga fogtahay annaga ma naga fogaba waayo ma-aatintan iyo waxaan tacsida soomaalida u taqaano ee guriga laga dhinta inta laysugu yimaado lagu cunteeyo oo la iskugu imaado halkaa lagu yacni tacsi lagu magacaabo lagu cunteynayo layskugu imaanayo ama xataa yaa lagu cunteynin laakiin halkaa layskugu jig layskugu soo dhahayo layskugu imaanayo niyaaxada niyaaxan yaa saxaabadu ay u aqoon jireen xadiidkii sunanka ku sugnaa jariir ibn abyani jariir ibn cabdillahi albajali wuxuu ahaa kunaa nacudu alijtimaaca cinda ahli اlmeyti wa sancata aطacaami min anniyaaxati dadka laga dhintay guryahooda in lagu soo lagu kulmo ama cunto layani cunto samaynta meeshaa cuntada laga sameeyo waxaan ku tiri jirnay min anniyaaxati inay tahay niyaaxa inay tahay niyaaxadana dembigeeda waa kana ma u badannaha mase uma badnin arrinkaas marka nacam guri laga dhintoon geel laga qalinoo laysugu imaanin ma leh niyaaxaduna abaalmarinteeda nebigu saan uu leeyahy sal l slam saxaabaduna waxay leeyihin annaga waqtiga nebiga yani saasaan u naqaanay hadday yidhahdaan xilliga rasuulkaay ujeedaan dabcan xilliga nebiga s wadaad wax uu kuu banneeyo noocaasa oo axaadiistu ay sidaas leedahay ha dhegaysanin naftaada adiga khamaar ha gelinin khatar ha gelinin haddii nina ku yidhaah war waxaan dembi waayan xadiidkaana ku soo arooray mid kalena wax ma dhibaysa sadaqaa la yidhaahdaa oo ku yidhaah iska dhaaf sadaqada si kale u baxso aniga waxaan raadsanaa dhe meeshaan ku badbaadi lahay haddii laakiin adiga laba wadaad kugu isku kaa kala qabsadaan waa lagu naaraa iyo lagu naari maayo adiga maxaa ku dhigay waa lagu naaraa ixtimaalka agtiisa kulli inaa isaga dheeraato waay waa luqadda ugu fudud qofka caamiga uu wax ku fahmi karo haddii ounan rabin inuu saas wax ku fahmana hortiis hor alla marka wuxuu ka helu leeyahay liyajziya allaahu kula nafsin maa kasabat liyajziya allaahu sidaabuu alla subxaanahu watacaala yafcaluhum dalika alla sidaabuu ku samaynayaa liyajziya allaahu si uu alla u abaalmariyo kula nafsin naf dhammaanteed maa kii ou uga abaalmariyay kasabad ay shaqaysatay oy kasbatay in allaha alla sariiculxisaabi xisaabtiisu ku ay degdegaysa waay wax ka mashquulinaa ooma mashquulinaa aysan jirin liyajziya allaahu yafcaluhum dalika sidaabuu ku samaynayaa maxau ugu samaynayaa liyajziya allaahu alla inuu abaalmariyo kula nafsin naf dhammaanteed maa uu ku abaalmariyay kasabad ay shaqaysatay wixii ay shaqaysatay inuu ku abaalmariyo in allaha alla sariicu lxisaabi xisaabtiisu ku ay degdegayso haadaa balaagun linnaasi waliyundaruu bih haadaakan balaagun kifaayo wa linnaasi dadkuu kifaayo u yahay uu ku filan yahay waano iyo gaarsiin waano waa uga filan tahay haadaakani balaagun sahay sahayda waxbaa lagu gaaraa soo maaha qofkana waa ku filan tahay markuu safar galo sahay markuu qaato marka haadaa kan ishaarada xaggay ku dhacee qiila waxaa la yidhi qur-aanka o dhan wa qiila waxaa la yidhi haadaa ishaarada waxay ku dhacee suuradda haadaa suuraddan wa qiila waxaa la yidhi haadaa waxay ku dhacaysaa arrintan ugu dambeysoo laga soo sheekeynayo intaba haddaad ku riddo dhib male haadaa kan balaagun kifaayo waa ku ku filan sahay iyo kifaayo wacdi mid mid ugu filan waayo linnaasi dadka waliyundaruu wayafcalu llahu dalika alla sidaa buu sameynayaa sidaa buu ama ka yeelay liyundaruu si loogu digo bih bilqur'aani qur'aanka loogu digo waliyaclam ama waxaa tiraa waanzalnaahu waanu soo dejinay qur'aanka liyundaruu si loogu digo bihi bihi bilqur'aani qur'aankii waliyaclamuu iyo inay ogaadaan annamaa wax kale maahni huwa isagu ilaahun macbuud inuu yahay macbuudka oo waaxidun mid keliyata waliyadakara iyo inuu waansamo ulul albaabi cuquusha kuwa u saaxiibkaana inay waansamaan balaaguntaa marka haadaa balaaqun laba tafsiir baa ku jirta midkaan sheegay wa ay haadaa kifaayatun fi lwacdi waatadkiir waa aayaadkaani waa kuwo ku filan wacdi iyo waanin macnaha labaad wuxuu yahay waana macnaha uu ku fasiray raaqib alasfahaani mufradaat lqur'aanka iyo haadaakani balaagun ay tabliiqun gaarsiin waayo waa dhihi karta linnaasi dadku uu yahay kifaayatun waaye linnaasi dadka mid ku filan waayo oo uga filan yacni masaalixdooda inuu u sheego waanzalnaahu daalika waanu soo waanzalnaahu waanu soo dejinay qur'aankii liyundaruu baanu usoo dejinay in loogu digo bihi bilqur'aani qur-aanka in loogu digo ayaan usoo dejinay markii horena maxaa lagu bilaabay kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min adulumaati ila annuur kitaabkan marka tilmaamo badan buu leeyahay uu ilaahay ku tilmaamay mu'miniinta sharafkiisa ilaahay waafajiyey waxaana laga rabaa marka inay aada ugu dadaalaan inay isaga inuu ku filnaanshadaa waa ku filan yahay la leeyahay inaan dhabnimo intaan u qaadanno nolosheennauu ku filan yahay aadaabteennau ku filan yahay axkaamta iyo cuquubaadka ayuu kaga nooga filan yahay wax walba oo maslaxadeenna isagaa nooga filan wax walba oo na dhibaayana waa noo sheegaan ayb dadka sha'niga qur-aanka in loo yareeyo ma aha nacam oo la yidhaha qur-aankan baahiyihiina aada ugama sheekeeyo oo baahiyihiina waa lqora bani aadam hadda joogaa intay ahwaa'dooda isku gegeystaan iyo qoraayaan la yidhaha maahan qur-aanka in la fududaysto oo wax yar laga dhigo waliyaclamuu waxaa kaloo qur-aanka loo soo dejiyey waliyaclamuu inay ogaadaan annamaa huwa annamaa wax kale maana huwa isagu alle ilaahun macbuud inuu yahay macbuudka waaxidun mid keliyata jumladanna waxaan ka faa'iideysanaynaa qur-aanka ilaahay wuxuu usoo dejiyeyba towxiidka qur-aanku ilaahay wuxuu usoo dejiyey towxiid towxiidka in lagu fahmo marka qofka towxiidku ka maqan yahay ama aan towxiidku u arkin mas'alo asaloo weynba aan u arkaynin oo masaa-ishiisa marka laga hadlaayo waxaan wax laysku mashquuliyo maaha dhahayo cibaadadii ilaahay oo ilaahay keyrkii lala simaayo haddaan arrintaas radinteeda iyo celinteeda aan laysku mashquulinin maxaa kale laysku mashquuli lahay waxaaba ilaahay qur-aanka usoo dejiyey waliyaclamuu annamaa huwa ilaahun waaxidun walidaalika marka qubuuraha laga hadlaayo yaan la dawaafin yaan la baryin yaan yacnii meyd istiqaato loo samaynin owliyada iyo rabbi hala kala garto rabbina waa rabbi owliyaduna waa makhluuq ilaahay karaameeyey haddii yacnii ahlu taqwa ahlu iimaan ay ahaayeen laakiin ayagu ma lahan in la faraj ii fur janno igeli dembigayga dhaaf naar iga badbaadi ma lahan ayaga hawshaas allah iska leh arrintaas marka haddii iyaga la siiyo waxay noqonee qur-aankii wixii uu u yimid cagsigeeda waa waa la diidaa marka qofka dhahaayo waxaas haddaad isku zamankan inaa waxaan isku mashquulisa ma ahanoo kanaa jiro kanaa jiro weligaa ha kuu jiraan adiga waxaas nacam intuu kaas hallaysan yahay wax jiro macno yeelanayo ma jiraan waliyadakara waxaa kaloo qur-aanka alla usoo dejiyey waliyadakara waliyatadakara inuu waansamo ulul albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka ah oo wax fiirfiirinayana ay ku waansamaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi